bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bira nagala socotaan waxaadna ku soo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta ee xaaladda dalka waa subax arbacaa taariikhdan ay ku beegan tahay saddexda aan idhaahday labada bisha sideedaad ee agost sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka ah halka bisha islaamka ay sugan tahay shan iyo tobanka bisha muxaram ee dhegeystayaal ee bisha koowaad islaamka sanadka cusub ee kun afar boqol afartan iyo shan ee hijiriga ee soo dhowaada dhegeyste mawjadaha kala duwan ee idaacadda aad nagala socotaan dhegeystayaal waa hal eber shan dhibic sagaal oo nairobi ah dhegeystayaal mombaasa hal eber saddex dhibic shan gaarisa ee dhadhaab dhegeystayaal waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeeriya habaasweyn sagaashan iyo toddoba dhibic saddex masalaani tanariva iyo balambala waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan isiolo sagaashan iyo laba dhibic shan marsabadi laysami siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba moyaale siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal dhegeystayaal muqdisho caasimadda dalka soomaaliya waxaad idaacadda bahwadaaga aan nahay star f m somalia aad kala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic eber kismaayo siddeetan iyo sagaal dhibic shan waa xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland dhegeystayaal soo dhawaad aad leenahay dhegeystayaal ee hogaanka ista waa barnaamijka hogaanka ista ee xaaladda dalka aan maalin walba arbaca aan arrimaha ka taagan dalka aan diiradda ku saarna dhegeystayaal soo dhawaad anigoo maxamed axmed khaliifa ayaa dhegeystayaal barnaamijkeeda la socodsiinaya waa hagaag dhegeystayaal haddaba barnaamijka hogaan kasta ee saaka xaaladda dalka waxaynu diiradda ku saari doonaa ama qodobka miiska noo saran ayaa ah dhegeystayaal wadahadallada u dhexeeya maamulka talada waddanka haya ee dhegeystayaal iyo mucaaradka oo la qorsheynaya inay wadahadallo yeeshaan dhegeystayaal maalmaha soo socda ama toddobaadada soo socda dhegeystayaal aan diiradda ku saari doono qodobkaasi haddaba dhegeystayaal isbahaysiga mucaaradka ee azmiyo lamoja haween kenya ayaa dhankooda soo saaray mas-uuliyiinta ama shakhsiyaadka ku matali doona wadahadallada la rajeynaya ama la filaya inay la yeeshaan dhinaca ay ishayaan waa maxaafidka ama maamulka talada wadanka haya ee kenya kuwanza dhegeystayaal haddaba azimiyo ayaa shan qof usoo xulatay ama ama magacyadoodana soo bandhigtay shan xubnood ay dooneysa inay ku matalaan wadahadalladaasi dhegeystayaal oo la filayo inay qabsoomaan haddaba azimiyo ayaa sheegtay in wadahadalladaas mas-uulka ugu sarreeya ee ku matali doona ama uu hogaamin doono waxaa weeye madaxa xisbiga waaba clonsom sioka dhegeystayaal sidoo kale waxaa guddigaasi wadaxajeedada ku matali doona isbahaysiga azmiola omoja ka mid ah madaxa siyaasiyiinta laga tira badan yahay ee baarlamaanka obiyo wandayi sidoo kale waxaa ku jira hogaamiyaha xisbiga d a p kenya eugin wamalwa sanatarka ismaamulka nyamira akong amaamaaniraaday amogeni iyo xildhibaanka laga soo doortay deegaanama xildhibaanada laga soo doortay deegaanka ama deegaan baarlamaaneedka malindi ee ismaamulka kalifi amina mnyanzi hada xubnahan ayaa laga doonayaa inay garabka kenya kwanza kala xajuudaan yareynta qiimaha sarreeya ee maciishada in baaritaana dabagalaa lagu sameeyo natiijadii doorashadii madaxtinimo ee sanadka hore in dib loo dhiso guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee i b c in loo sinaado arrimaha qaranka gaar ahaan magacaabidda ay sameysay dowladda sare in la qadariyo madax bannaanida xisbiyada siyaasadeed si waafaqsan dastuurka dalka hase haatee isbahaysiga talada waddanka ee kenya kwanza oo uu hogaamiyey madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in asaga ama uusan wadahadallada aysan qeyb ka ahayn waa siduu madaxweynaha sheegay in laga xaajuudo ama laga hadlo qiimaha sarreeya miciishadda hase ahaatee qoraal uu shalay soo saaray hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka azmiyo laomoja raila odinga ayaa sheegay in qodobkaasi uu muhiim yahay daruurina yahay islamarkaana khasab tahay haddii la wada hadlayo in laga hadlo yareynta qiimaha sarreeya ee maciishadda inkastoo isbahaysiga talada waddanka hayo uu arrintaasi ka baydiidayo in laga hadlo maadaama madaxweynaha sheegay in qorshihiisa horumarineed uu ku xusan yahay yareynta qiimaha sareeya maciishada maadaama ay qorsho wadaan ay doonayaan inay ku yareeyaan qiimaha maciishada hase ahaatee wadahadalada aysan diyaar u ahayn inay kenya kawansa kala hadasho arrinta nolosha dhegeystayaal ama maciishada sareysa dhegeyste haddaba mucaaradka ayaa sheegay inuu qabo ama inuu qabo inuunan jirin ama inuunan jirin dhinaca dhanka kale uu u go-aaminayay waxyaabaha laga wada hadlayo iyo waxyaabaha ka reeban wadaxajudyada sidoo kale isbahaysiga mucaaradka azimiolo moja wan kenya ayaa doonaya in qof saddexaad uu wadahadallada qeyb ka noqdo oo ay la jeedaan qof dhexdhexaadiye ah hase ahaatee dhowaan markay hadleen siyaasiyiinta ama madaxda ugu sarreysa ee isbahaysiga kenya kwanza ee talada hayo uu ka mid yahay madaxa aan iraahday hogaamiyaha aqalka sare ee dalka amazon kingi uu sheegay inaysan dhexdhexaadiyo loo baahneen ama qof shisheeyo inuu dhexdhexaadiyo xaaladda dalka shakhsiyaadka ama mas-uuliyiinta mucaaradkai dowladda isku haysta sidoo kale azimiya waxay sheegtay dhegeystay inay tixgelinayso xaqa ee wakiilada matali doono oo haatan ilaa iyo haatan madaxweynaha dalka ama isbahaysiga kenya kwanza uusan soo gudbinin ayagan xubnaha ku matali doona wadahadaladaasi ayaa azimiya ay sheegtay inay tixgelinaysa xaqa ee wakiilada kenya kwanza soo magacaabi doonto ama haddii ay dhacdo inay soo magacaawdo ay xaqa u leeyihiin inay soo bandhigaan ayagana qodobada ay doonayaan sidaasina si la mid a ay rajeynayaan in aan lagu fargelinin waxyaabaha mudnaanta u leh haddaba sidoo kale isbaahisiga azimiya labamoja ayaa ku adkeysanaya in wadahadallada ay socdaan muddo bil ah laga bilaabo dhegeystayaal shalay laga soo bilaabay dhegeystayaal oo waxay doonayaan in muddo bil ah wadahadallada ay socdaan inkastoo ilaa iyo haatan wadahadaladii weli aysan bilaabanin balse muddo bil gudaheed ay doonayaan laga soo bilaabay shalay taariikhda kowda aheyd micnaha waxay la jeedaan in bishan sideedaad ee agast wadahadallada ay socdaan xal waarana laga gaara caqabada xaaladda adagan ee wadanka ee siyaasadeed ama xaaladda cakirin ee iyo xiisadda xasaaradda siyaasadeed ee taagan in xal loo helo laga gudbo islamarkaana xal loo helo dabashada macaaradka dhegeystayaal waa siday doonayaan dhanka kale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka kimani jungwa ayaa sheegay in kenya kwanza ay weli ku howlan tahay wadatashyada ku aadan soo saaridda shakhsiyaadka ku matali doona wadahadalladaasi siyaasadeed waxa uu sheegay hogaamiyaha aqlabiyadda in marka arrinkan lagu heshiiya kadib ay liiska shaacin doonaan welina laga warsugayo liiskaas inay sheecayaan inkastoo isfahaysiga mucaaradka uu doonayaba in shalay wadahadallada la bilaabo kimani jungo ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha kenya ama dalka william ruto iyo madaxa mucaaradka raila odinga ay kulankooda ku heshiiyeen oo kulan ay yeesheen jimcihii aan kasoo gudubnay madaxweynaha dalka in laga wada hadlo shan qodob inkastoo uunan qodobadan shaacinin ama uusan xusin gudoomiya aan iraahday hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waxa uu ka gaabsaday keliya in siyaasiyiinta azmiya ay ogyihiin waxyaabaha uu hogaamiyahooda kula heshiiyey madaxweynaha in lagala ama in lasoo taago ama in lala taago miiska wadahadalka sidaasi ogeedna qodob intaasi ka baxsan aan laga aqbali doonin hase ahaatee madaxweynaha iyo siyaasiyiinta xulafada la-ah waxay diidan yihiin qodobkan horaan idiinsii sheegay dhegeystayaal la doonaya in laga wada hadlo waa qodobka qiimaha sarreeya ee micishada hase ahaatee madaxweynaha arrintaas uu diidan yahay oo aan laga hadli dooninba qiimaha micishada azimiyana ku adkeysanaysa in qodobkaasuu daruuri yahay la doonaya in miiska wadahadalka qodobkaasi la keeno oo laga dooda xalna loo helo xaaladda cakiran ee dhanka maciishada ee kenyaanka culeysyada dhaqaale ay wajahayaan xal loo helo dhegeystayaal haddaba dhanka kale madaxweynaha dalka william ruuto ayaa asna horaan sheegay inuu la kulmay degiisa mucaaradka ee railo odinga ama niraahde madaxa mucaaradka railo odinga islamarkaana ay ka wada hadleen in lasoo abjaro dibadbaxyada rabshadaysan ee ka dhanka dowladda oo bilooyinkii lasoo dhaafay laga soo bilaabo bishii saddexaad labaatankeedii wadanka kasoo bilowda oo dhowr majeer dibadbaxyo wadanka ay ka dhaceen oo hay-adaha u dooqda xuquuqda aadanaha ay sheegeen in dibadbaxyadaasi ilaa ay ku dhinteen ku dhowaad soddon qof dhegeystayaal ama ka badanba intaasi tiradaasi waa hay-adaha siday ay sheegeen sidoo kale dibadbaxyadaasi burbur hantiyadeed baa ku basbeelay ama hanti badan baa lagu burburiyey sida warbaahinada qaranka ay tibiyeen xiliyadii dibadbaxyada haddaba madaxweynaha ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya inaan rabshad qeyb ka ahaan doonin siyaasadda waddanka islamarkaana la doonaya in xal loo helo xaaladda taagan inkastoo siyaasiyiinta ugu sarreeya iyo mucaaradka ay doonayraahday isbahaysiga talada haya ee siyaasiyiinta xulafada la-ah ay doonayaan in wadahadalada xal loogu helo balse meeshay ka baxsan tahay qiimaha sareeya ee mashada
guuleedow waad ku mahadsan tahay lacagtaadnad siisay xamdi ayaaba dhaqanka xaqiisa ku marsiin doonaa xamdi ayaan jarjarayaa ah cabdi waxaad ma ka warhaysaa haa raalliyo bar ayaan ka ahay abaar xun ayaana gashay ee odaygii cilmi ahaa ayaan ku ballannay inuu iga guursado waalidiintu waa inay difaacaan carruurtooda laakiin uma muuqataan dad arrintaasi fahansan gabadhayda inay faceeda ka harta ma rabi waa la ii gudi waana la guurini dumaashi noloshaada inta ka harsan xabsi inaad ku dhammaysato miyaad rabtaa dowladda ma carruurteenna ayay nala leedahay dowladda waxay dhowrtaa carruurta xaquuqdooda waxaad samayn rabtaanna sharciga dalka ayuu ka hor imaadsan yahay sharciga dhaqankeenna ayuu lid ku yahay waxaan samaynayaa waxa mustaqbalka gabadhay u fiican cabdiyow hadalka guuleed uu ina leeyahay aan aad uga fakarno haddaba isjir waxaa sharci dara ah in si xaqdara ah loo jarjaro gabdhaha oo lagu mutaysto ciqaab isugu jirta xarig oo saddex sana ah ama ganaax lacageed oo laba boqol oo kun ah ama labaduba aan joojinno dhaqanka guraacan ee lagu jarjaro gabdhaha
haddii aan halkaasi qadarkaasi idhaha ama idhahyadan aan ka soo gudbo dhegeystayaal qodobka haddii aan dib ugu soo laabanno aan diradda ku saarayna barnaamijka hogaanka ista ee dhegeystayaal ee xaaladda dalka maadaama wadahadallo hore ay yeesheen xubnaha labada dhinac waa mucaaradka iyo sidoo kale iyo dowladda fashil ay kusoo dhammaadeen islamarkaana wax miro dhal ah aynan ka soo bixin haddaba wadahadalladan ma noqon doonaan mid xal waara loogu helo in xiisadda siyaasadeed ee waddanka ka taagan la dejiyo islamarkaana dibadbaxyadii ee mucaaradka dhegeystayaal waddanka ay ka wadeen ee si rasmi a u joojiyaan islamarkaana laga heshiiyo tabashada mucaaradka ay doonayaan in tabashadooda la xaliyo oo qodobo dhowra ay doonayaan in xal loo helo ay ka mid tahay in dib loo furo hanaanka doorashada si loo ogaado ciddii guulaysto maadaama hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka azimiel omoja railo odinga uu ku adkeysanayo in isbahaysigiisa ama in doorashadii dhacday sanad ka hor dhegeystayaal inuu asaga ku guuleystay balse isdabamarin ay jirto waa siduu ku anducdo railo odinga taasuu u doonayay in hanaanka doorashada la furo oo idina qodobada qeyb ay ka tahay hase haatee miyuu isbahaysiga talada waddanka ay arrintaasi aqbali doonaa miyay dastuuri tahay arrintaasi dhegeystayaal iyadoona wadahadaladii hore ee fashil kusoo dhammaadeen kuwana dhegeyste ma noqon doonaan kuwa xal waara loogu helo oo xiisadda waddanka ka taagan dhegeystayaal ay degto dhegeyste qaybihii hore ee barnaamijkan dhegeystayaal aynu ku guda jirnaa dhowaan ayay ahayd markii isbahaysiga madaxa isbahaysiga mucaaradka railo odinga uu la kulmiyey hogaamiyaha dalka ugu sarreeya waa william ruto waxayna ku kulmeen dhankaasi ismaamulka mombasa iyadoona kulankaasi uu gobjoog ama dhexdhexaadyo ka ahay madaxweynihii hore ee dalka nigeria olesegun obasanjo iyadoona mucaaradka ay doonayaan in madaxweynihii hore ee nigeria uu qeyb ka noqdo dhexdhexaadinta labada dhinac ee wadanka ishaya dhegeystayaal hase ahaatee isbahaysiga muxaafidka ee kenya kwanza ama talada wadanka haya ayaa inkastoo qaar ka mid ah siyaasiyiintooda aysan sheegeen inaysan micno soo kordhineynin qof wadan kale kasoo jeeda inuu dhexdhexaadiye ka noqdo wadahadalada mucaaradka iyo dowladda dhegeystayaal mucaaradka ayaa sheegay inay ka go-an tahay in qaab wadahadal ah lagu xaliyo dhibaatooyinka bulsho dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee hadda wadanku wajahayo waxay mucaaradka hoosta ka xariiqeen inkastoo ay doonayaan in la dejiyo xaluhelidda dhibaatooyinka jira in haddana arrimihii ay tabanayeen aynan isbedelin dhegeystayaal haddaba isfahaysiga azimiol omoja oan kenya ayaa doonaya in wadahadalada mudnaanta koowaad lagu siiyo yareynta qiimaha sarreeya ee maciishada oo ay xuseen in xaaladda kasii dari doonta maadaama maxkamadda ay dhowaan meesha ka saartay amar horey lagu xanibay dhaqangelintii xeerkii muranka badan dheliyey ee finance bill act waa finance act labada kun iyo saddex iyo labaatanka mucaaradka ayaa sidoo kale doonaya in wadahadallada siyaasadeed looga laabto xeerka maaliyadeed ee sanadkan sidoo kale waxay doonayaan in wadaxajuudyada looga hadlo in cid kasta ay saami ku leedahay dalka marka la eego qaybsashada xilalka kala duwan haddaba qodobada kale ee azimiyo ay doonayaan in la taagto ama in lasoo taago miiska wadahadalka waxaa ka mid ah dhegeystayaal in baaritaano dabagala lagu sameeyo doorashadii labada kun iyo labaiyo labaatankii in dib loo soo dhiso guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee i b c in la qadariyo madax bannaanida xisbiyada siyaasadeed mucaaradka ayaa sheegayay inay tixgelinayaan xaqii garabka muxaafidka ee kenya kwanza u leeyihiin inay soo bandhigaan waxyaabaha ugu muhiimsan sidaasi si lamadan ayna rajeynayaan in waxyaabaha ay mudnaanta siiyaan laga diido dhegeystayaal haddaba miyay noqon doonaan wadahadalladan haddii ay yeeshaan inkastoo laga horsugay dhanka kenya kwanza inay soo magacaabaan xubnahooda ku matali doona wadahadallada maadaama azimiyo ay soo magacaawday ay wadahadallada diyaar u yihiin ayagoona doonayeyba in shalay oo ku beegneed talaado taariikhduna ku waheed in la bilaabo wadahadalladaasi islamarkaana azimiyo ay doonayaan in wadahadalladaasi muddo bila ay socdaan laguna heshiiyo xal waarana loo helo xiisadda siyaasadeed waddanka taagan oo xaalad akiran ku abuurtay bulshada oo cabasho badanna ka muujiyeen dhegeystayaal haatan haddii aan soo qabto mid ka mid a adeega barnaamijka qeybta ka dhegeystayaal haddaba shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay doonaysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha ama xaqiiji xakiikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaasha si ay u xaqiijiyaan magaca qaataha iyo codadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisugu dirayo lipana embesa iyo wax kala iibsiga lacagaha caddaanka ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefannada casriga ee smartfom loo yaqaano keliya waxaa laga doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yidhi hubsiino hal baa la siistaaye macaamiisha safaricom waxay helaan fursado inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaanba dhegeysto haatan adeega hakikisha waxaad ka helaysaa qaybta sim tolkit ee safaricom adeegyadeeda aad ka hesho dhegeystayaal qofkana markuu embeese isticmaalayo waxa uu soo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagta kaa lumin dhegeystayaal waa adeega safaricom empesa hakikisha dhegeystayaal waa hagaag haddii aan barnaamijka dib ugu soo laabto dhegeystayaal qeybtiisa kale ama qeybihiisa kale aan idhaahdee mucaaradka ayaa soo diyaariyey dhegeystayaal ama soo saaray shanta xubnood magacyadooda ee ku matali doona wadahadallada la doonaya ama ay rajeynayaan inay la yeeshaan dhinaca ay hasayaan waa isbahaysiga talada waddanka haya ee maxaafidka ee kenya kwanza iyadoona isbahaysiga azmiyo uu hogaamin uga dhigay shanta xubnood colonzo musyoka ahna madaxa xisbiga wipa dhegeystayaal waana kana mid ah xubnaha ugu sarreeya isbahaysiga mucaaradka azmiyo lamoja sidoo kale waxaa xubnahaasi ka mid ah dhegeystayaal wasiirkii hore ee wasaaradda difaaca dalka eugin wamalwa ahna haatan hogaamiyaha xisbiga d a p kenya waxaa sidoo kale qeybka dhegeystayaal opio wandai oo isbahaysiga mucaaradka ama sbeysiga mucaaradka azmiyo ku matala madaxa siyaasiyiinta lagada tira badan yahay dhegeystayaal ee golaha xeerdejinta sidoo kale waxaa xubnaha guddiga uu soo magacaabay oo ku matali doona wadahadalada sbeysiga azmiyo ku jiro senatarka ismaamulka nyamira akong omogeni iyo sidoo kale xildhibaanada laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka malindi ee ismaamulka kilivi amina munyanzi hase haatee isbahaysiga talada wadanka ee kenya kwanza ayaa laga sugayaa inay ayagana soo gudbiyaan ama soo magacaabaan xubnaha ayagana ku matali doono islamarkaana xubnahaasi waxaa dhexdhexaadii ka noqon doono sida uu doonaya isbahaysiga mucaaradka madaxweynihii hore ee dalka nigeria abasajun anirahde madaxweynihii hore ee dalka nigeria dhegeystayaal abasanju inuu ay doonayaan inuu xubin ka noq ama inuu dhexdhexaadii ka noqdo wadahadalladaasi la filayo inay yeeshaan labada dhinac ee siyaasadda isku haya waa hagaag dhegeystayaal mar kale soo dhawaada idin leenahay sidoo kale dhowaan ayay ahayd markii xogayaha guud ee xisbiga u d a waa clifas malaala uu sheegay i- in wadaxaajuudyada la qorsheynaya inay dhex maraan garabka mucaaradka azimiyo iyo dowladda ayuu ka hadlay dhegeystayaal waxauu malaala carabka ku adkeeyey in marnabo ay ogolaan doonin isafgarad siyaasadeed ee ku saabsan awood qeybsiga dhegeystayaal inkastoo isbahaysiga mucaaradka uu iska fogeeyey arrinta la xiriirta inay doonayaan awood qeybsi hase ahaatee dowladda ama siyaasiyiinta muxaafidka ee kenya kwanza ayaa mucaaradka ku dhaliilaya in in mudaaharaadyada iyo rabshadaha ay wadaan ay ku doonayaan dhegeystayaal in awood qeybsi in, am- in ay awoodda la qaybsadaan dowladda dhegeystayaal malaala oo arrintan ka hadlay ayaa waa hadaladiisii ka mid ah it must be clear na hiyo tumesema mara kwa mara kwamba tutaongea mambo yote lakini sisi kama chama hatutaruhusu kitu inaitwa handshake mambo ya handshake tusahau sisi tunasema kwamba ndio tuweze kusaidia watu wetu ni lazima tuwe na stability katika nchi yetu ndio biashara ziweze kufanyika na mumeona juzi kumekuwa na mambo ya, ya uhasama katika nchi yetu kuona maandamano vile imekuwa ikiharibu biashara za watu wetu. Ndiposa rais wetu amesema kwamba yeye amekubali kufanya yale mazungumzo na wale wetu wengine wa Azimio. Sisi kama chama cha UDA tunaunga mkono hiyo pendekezo na rais wetu kwamba watu wazungumze, temperature za siasa zirudi chini, ndio tuweze pata maendeleo, ndio nchi yetu iweze songa mbele. Lakini tunapozungumza jana, nimeona wale wenzetu wa ule mrengo mwingine wakisema kwamba wameweka terms fulani. Sisi tunasema hatuna shida, tutaongelea kila kitu, lakini ile ambayo ilinigusa kabisa ni kusema kwamba wanataka tususpend ile finance act yetu ya 2023 2024. Sisi msimamo wetu ni kwamba hiyo haiwezi kuwa mojawapo ya ajenda ya hayo mazungumzo, kwa sababu jambo hilo liko katika kotini na kama mambo iko kotini, hatuwezi yazungumzia mahali pengine. Ungependa kwa sababu hao ndio walipeleka Finance Act katika koti, ungependa kuomba wenzetu waazimio wakitaka iwe mojawapo ya zile vitu ambazo tunaenda kuongea katika yao mazungumzo, watoe kesi kotini kwanza, alafu wakuje tunaweza ongelea hiyo maneno kama kesi wametoa kotini.
wuxuu malaala sheegayaa in dacwadda dabcan dawcaddaasi la xiriirta go-aankii maxkamadda racafaanka ka soo baxay ay ku- ay xakitaankii meesha uga saartay ee hanaan aan iraahdee ma- waa aan iraahdee hindisaha mash- qorshaha maaliyadeed ee isbahaysiga kenya kwanza ee finance act labada kun iyo saddex iyo labaatanka maxkamadda ee meesha ka saartay xakitaankii maxkamadda sare kusoo rogtay ama ku hakisay dhaqangalka heerkaasi ama hintisahaasi eh, ama qorshahaasi maaliyadda ee isbahaysiga kenya kwanza dhanka kale sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ee dalka amason kingi ayaa madaxweynaha dalka ku booriyey inuunan madaxa isbahaysiga azmiyo loomo jaban kenya raila odinga iyo mas-uuliyiinta kale ee mucaaradka la gelin gorgortan salka ku haya maamulka kingi ayaa kingi ayaa dhanka kale ku baaqay in dowladda talada hayso fursad loo siiyo dhaqangelinta qorshaheedii horumarineed ee ay kenyaanka usoo bandhigtay xilligii ololaha doorashada waxa uu sidoo kale sheegay in dibadbaxyada siyaasadeed ay dani ugu jirin dadweynaha ay si guud horumarka qaranka war arrintan ka hadlay waa hadaladiis ka mid ah
haiwezi kamwe. Kwa hivyo ndugu zanguni wa pwani na Kenya mzima, hii mambo inaitwa maandamano hii, it is not for your good. Na angalieni historia mwaka elfu mbili na saba mwaka elfu mbili kumi na saba angalieni hiyo historia hiyo, mtakuta kwamba kuna mtu fulani hapa Kenya ambaye kupata cheo lazima watu wafe. Enough is enough tumechoka rais kiwa unataka kukaa nao watu discuss them another thing but not issues of governance waa tahay isbahaysiga talada wadanka haye ee kenya kwanza ayaa doonaya in qodobka ugu muhiimsan ay ka dhigaan guddiga doorashooyinka ama guddiga la doonaya in lasoo dhiso ay sidoo kale walaac ka qabaan isbahaysiga mucaaradka azmiyo la umoja waa hagaag dhegeystayaal goordhow qadadka teleefoonada idiin furi doonaa dhegeystayaal waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qadadkaasi teleefoonada aad soo beegsan kartaan dhegeystayaal haddaba qodobka dooda wuxuu yahay maadaama wadahadaladii hore ee yeesheen isbahaysiga ee zimiya iyo mucaaradka oo fashilmay e, haddaba wadahadalladan rajeynaya inuu dhexdhexaadii ay yeeshaan oo madaxweynihii hore ee nigeria obasagun abasanjo uu dhexdhexaadii u noqdo ayaa maxaad ka filaysaa dhegeystayaal ma noqon doonaan kuwo xal loogu helo xiisadda ama xaaladda siyaasadeed ee waddanka ka taagan dhegeystayaal goordhowna qadadka taleefanada ayaan dhegeystayaal idin furi doonaa dhegeystayaal mid ka mid ah ganacsatada mombaasa ayaa asna dareenkiisa ku biiriyey xaaladda siyaasadeed waddanka ka taagan iyo mucaaradka iyo sidoo kale dowladda kenya kwanza ama maamulka talada waddanka hayeysaay ayaa asna dareenkiisa ka dhigtay waxaana hadaladiisii ka mid ah
dee kenya haddii la waayo qof booqa sida rayla akaloto dee waddanka waa lagu ciyaarayaa ruuta waxaan leenahay yaa waddanka ciyaarta ka daa ciishadda hoos u dhig duqaanna dib waa la afgarin jiri sida xaqiiqda ninkan ilaa io mooy ilaa hadda weligiis dawlad kastaana u soo dhibi jiri dee waana la afgarani jiri marka dee nin oo aadan barre iyo raggaan oo ninka la talinayiin ciyaartaa ka dayaana oo duqacaa la afgarto duqacaa lala hadla dadku xaquuqaad leeyahay xaq baad leeyahay duqacaa la afgarto duqa naftiisana waxaan leenahay nin kursigan waa tagay sooma noqonayo waddanka qaskaa laga daya beecsharada anaa hadda business maana nahay rag oo beecshirada kule ee bambaasaan ka mid ahay ee haddii waxaa waaye beecshirada hoos ay u socotaa maanul maalinta kasii dambaysa maciishadii sokorta hadda waxaa kiilihii waxaad marayaa laba boqol iyo konton waa halka kiilaha booshada waxay maraysaa kiilihii ulbaaqaan dawladda diraa walaalayaal duqaan afgarta intaa bas waa duqaan haddii la afgarto shakada waa dhammaatay oo haddii maalinta allaalmaalinta maandhamaan oo dhacda dukaamaha la dhacaa waxaa waaye markaan haddii bahasha maandhamo dhacda nooma fiican iyo naga daaya ulbaaqaan dawladda diraa
waagaag haddii aan halkaasi codkaasi uga soo gudbo dhegeystayaal eh, qadadka taleefoonada dhegeystayaal soo beegsan kartaan waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal aad kaga soo qayb qaadan kartaan dhegeystayaal maadaama wadahadaladii hore ay yeesheen isbahaysiga dhinacyada ay kala hogaamiyaan raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka william ruuto wadahadalladoodii hore fishile kusoo dhammaadeen islamarkaa natiijo la-aan is- sidoo kalena isbahaysiga mucaaradka uu sheegay in madaxdii kuma- ama siyaasiyiintii ku matelay wadahadaladii hore fishilmay mar kale dib loo cusbooneysiiyo oo xubno kale usoo maca- magacaabeen ee wadahadalada cusub ee la rajeynayay inay la yeeshaan dhinaca isbahaysiga talada waddanka ee kenya kwanza ayadoona wadahadaladan markaan uu hogaaminayo madaxa xisbiga waiba horena soo noqday madaxweyne ku-xigeenka dalka waa colonzo masioka dhegeystayaal uu ku hogaamin doonaa dhinacdaasi haddaba maadaama kuwa hore ay fashilmeen wadahaladan hadda la qorsheynaya inay bilowdaan isbahaysiga mucaaradkan uu doonayo in wadahadaladaba oo ay doonayeenba inuu bilowdo shalay ma noqon doonaan mid miro dhal ah maadaama ay doonayaan mucaaradkana in wadahadaladaasi muddo bil ah socdo sidoo kalena ay ku doonayaan xal waar in loo helo xaaladda siyaasadeed iyo xasaaradda xiisadda siyaasadeed ee waddanka ka taagan dhegeystayaal soo dhawaadaada leenahay mar kale qadadka telefoonada haddii aan idin dulmar waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qad ku jira halo isaafim soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa daa-uud oo lagdheelaa jooge daa-uud soo dhowo walaal
niyahow horta qofka maoniga markuu dhiibanayo waxaan aad ugu talin lahaa xornimo weyn ha la siiyo waa tahay
waxaan annaga dambaa noogu jirtaa star f m annaga iskale maonigan iyo waxaan la qaadina waaba wax dan noogu jirto telefonkane anaa gatay lacagna waan kala baxay haye idinkana waad i weydiisaan waa tahay dabcan qodobka dooda muhiima in laga hadlo Ah, waxaan ka mu- may wax- saydana iga sii muhiimsan aniga qorka dooda haddaan rabo waad iska daan haddaad durbasa iga hor imaado haye soo dhowo kaw baa kaw baa maalin hore mar baa kaw la igu
waa tahay hadal markaan u keenay waan gartay waa tahay balse hadda haddii aan usoo laabano qodobkan diiradda ku saareyno qodobka haddaan usoo laabanno horta kenya sharci bay leedahay sharci baa ka jira si wanaagsan
Een, dowlad yarna ma aho waa dowlad lixdan sannadood dowladdeed waan gartay
haddana waddanka kenya waa waddan dabeecad afri dhaqan afrikaan oo iska wanaagsan lahaa waan gartay
meeshan faragelin bini aadam kalaa ka buuxsantay waa tahay
hadda waxaan maqlayay odayga hala afgarta maxaa laga afgara ninkan maalinkii la afgartay b b i buu hantidii oo dhan ku dhumiye haye maxaa faa'iido kenya u keenay waa tahay balse asaga qodob buu doonaya in diiradda la saaro oo ka mid tahay eh, qiimaha sare ee maciishadda in xal loo helay inkastoo madaxweynaha dalka uu sheegay in qorshihiisa horumarineed ee ku jirta yareynta qiimaha maciishadda waliba ani waxaan leeyahay ruuto ha sii kordhiya xasuurta sifu uu dalka noloshiisa usoo celiyo waa tahay soo da- soo dadka danyarta nolosha kuma adkaanayso maadaama dadka danyarte aniga danyarte manikii b b i da la guray maxaan helay waa tahay kiin baana baadiyaha iska degan hoolihii aan qabayna abaar baa iga dhumisay waan gartay orgigeygi yara aan gedanayay abaartii baa iga dishay maxaa iga soo gaaray b b i b b i balalayo hantii dowladda lagu dhuminayo waa balse maxkamaddaa meesha ka saartay hadda hadda haye hadda fiiri la- hanti badan baa ku dhuntay waan gartay
anigu waxaan leeyahay ruuto wuxuu rabaa inuu wadanka dadkan caloosha waaweynee qamaamay intuu cashuur ka soo gura annagana masaakiinta uu nagu soo celiyo waan haddana gartay waaba socotaa oo laba laba kun baan helayna oo inkastoo xariiri ay ku jirto ah, kuwo abaare ee baa jiraan oo haddana waa la cunaqabateen hayaa oo qaylidanaa la yeeli madaxweynihii geed kalaa loo jeediyo ku diwana la wada cunaqabateen hayaa waan gartay marka ani waxaan leeyahay b b i annaga dan nooguma jirta hadda haddii lasoo dhaweeyey b b i buu bilaabay dabcan soo Hanti qodobada oo dhanna meeshaasuu ku dhumin waan gartay dabcan awood qaybsi diyaar uma iyuu leeyahay haye yaa raila odinga wuxuu leeyahay awood qaybsi anaga diyaar uma nihin
fiiri waa tahay raila udinga iyo kuwa tuuga tuuga uu ka soo wada maarta kenyaana u malayn waa tahay waa kaaga mahad celinaya walaal fikirkaaga waa dad dumay dadkan waa dad dumay dad la luminaya waay annaga kenyaan baan nahay kenyaan ku dhalanay meel kale uma socono kenyaana dabcigeeda waa naqaanaa d b i iyo baqbaq buu dooga xoolo ku dhimiyey ruuto waxaan leenahay weliba cashuurta korbi lacag loo aruuri waddanka noole gacanta ajnabiga iyo gacan horsiga ha laga baxo Wa- Waa ku salaam.
waa tahay waan kaaga mahad celinayaa waa hagaag waa hagaag dhegeystayaasha kale ayaan fursadda siinayaa ee qadka taleefonka soo bigsanaya halow istafim soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halo soo dhowo xuseen oo joogo lafi waa tahay xuseen barnaamijka la socotaan filaya Ah, u gudgalo walaal haye adiga walaalka waan tahay kulan oo barnaamijka hore u gala horta kuwa waa ina mzeygan waa in la afgarto wey waan gartay
laazim laazim waa ilaa la afgarto waa tahay dabcan wuxuu sheegay in sbeysigaasi miyu asna uu taageero badan haysto uu codeyey xalna loo baahay in arrinta taagan eh, meel laisaga dhigo xal loo helo am- xiisadda taaganna la dejiyo uu leeyahay
haa haysada inaa la dejiyo mzeygan markasta korsi ma hele waa Horta tahay ninkaa taas helin in wadankaas haku qole in la afgarto wey waa tahay
mawdiya hadda saan looga sii kaca waa asagana wadanka xaalad xuma sir wesa maxaa yeelay korsiyaal badan oo taagan raba yaa dhibi waan gartay
marka saasaan qabaa aniga fikradayda saasa thank you
waa hagaag waa kaaga mahad celinaya walaal sida wanaagsan aad barnaamijka uga dabqaadatay xigaan fursadda siinaya soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa tahay dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya dhegeystayaal weli bartamahan barnaamijka kaga jirnaa halow star f m
hallo soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
abuu xuseen fadhiil xagaar jariir xuseen barnaamijka waa la socotaan filaya
aad iyo aad aan oola socdaa iyadii aad u gudgasho
haddii aan u guda galonin horta waxaa la yidhi mataana kalgaceella way iskula way isku xumbaaraan sabardhirina way iskula kubaan waan gartay
sababta kenya waxa joogo waa waa un mid waa tahay
laakiin meesha waxaa ku jirtaa tumo aqoonsadi iyo ay aqoonso waa tahay
oo laba nin oo hal xaafad ay wada degan sax
inuu midna dhaho kuma aqoonsanayo kun uu laba ordo ee aqoonso uu yidhaahdo meesha ma soo geli kartaan umalen waa tahay
waayo hadda rayla wuxuu leeyahy warnihow sidan dee canshuurtan yare wadanka ha gudin waxaan canshuurtan dee kor usii socoto wadanka wuu guban
waan gartay markaasna maba qabo hade wadanka hadda canshuur lasii saaro meel laga sii saari male gaarid baan hadda raaci laana banaanig arean jooga
waa tahay
gaaris baan gaari le
waa tahay
halkii gaariga meeshaan ku raaci jiray kun shilin waxay joogtaa saddex kun oo shilin bay suuxan saaka taagan waa tahay
hadda waayahay walaalow wax kala socdaba haduu jirin dowladda say dowlad ku noqon see meel lagu gaari horumarka la sheegi maxaa waaye ma dhaliyada imaan maxaa waaye dowladda imaan maxaa waaye waan garta
meesha waxaan u arkaa horta inay faa'iido ay ku jirin khasaaro un iyo burbur uu ka imaanayo haye
waxaa fiican labadan nin inay fadhiistaan wadanka inay utashadaan dadka inay utashadaan nin walba nin baa soo doortay hebel baa isoo doortay maanta ani madaxweynaan ee markan intii macaaradka u aad madaxweynaan mada sooma waan gartay
shalay hebel ima usoo doora nimaan wadan ku gudbinin ama qari aan fulan waan gartay
ruto waxaan u hay ha ka baxo waxaan waa waxaan waa wax kale waa azimaad dadka waa malalaan dadka dadka gaajo u dhamaanaya waan waraa gartay kiila sokor kiila sokor lama garan karo waa tahay boosho xagga u dhig musaacido lama haysto oo meel hadda musaacido kor oo u keenayo mala wadanka buu dhex fadhiyaa uu leey wadanka dhexdiisa wax ka dhalin war wadankan deked aan lahayn haddii la yidhaahdo haddii la yidhaahdo wadanka dhexdiisa wax ka qaban hataa deked male xasan deked la aadi waa tahay raila wuxuu doonayaa in diiradda la saaro qodobka ugu muhiimsan uu leeyahay waa qiimaha sare ee micishada in xal loo helo balse madaxweynaha wuxuu ku adkaysanayaa in qiimaha sare ee micishada xal looga heli kara Qo- qodobo uu sheegay inay ku xusan yihiin qorshihiisa horumarineed
waxaa xal loogu heli karaa la- horta in canshuurta la yareeyo waa tahay
waa midda koowaad waan gartay
canshuurtan oo meeshaas sii maraysa oo si wax walba lagu daray waryaa waxaan arkay meel ma waa la yidhaahda nin nin meel fadhiyo oo kaba toltolayo oo si wax walba konton shilin laga qaadi waa tahay walaala kaaga mahad celinayaa oo yoonkiiba ma soo gashay halka yoonka amaba soo gelaysa konton shilin si wax walba hanki konton laga qaadi maxaa wanaag waan gartay dabcan waa qiimo sarreeya aad is leedahay
marka qiimahan kor usii socda ha lasoo yareeyo la ninkan odayga wax uu sheegahay ula jirtaa walaalo meeshan intoo kenya aan joogno ma qaadi karto canshuurta hadda maanta uu kusoo saarahay ruuto ma qaadi karto ma qaadi karto waan sidaas gartay cirku tegey jaakuulada cirkay tegtay walaleeyahow sokortii waxaan oo dhan cirku tegey marka waxaa waxaa maslaxa waxaa ku jirtaa inay labadooda wada fadhiistaan canshuurtan inuu ninkan yareeyo dadweynaha inuu fiiriyo hadda wuxuu fiirinayaa raydaa buu fiirinayaa muxuu raydaa ka fiirin anagaa dhamanaynay waa tahay qaranka hala hadlaan leedahay waa tahay
ها هو الفريستان من كان واحد انتو في كيف الفريستان waa tahay waa kaaga mahad celinayaa ايوه وانكم السلام عليكم waa kaa guddoomay dhegeyste soo dhaweynaya dhegeystahaasi fikirkiisa dhegeystayaal goordhow waxaad dhegeysan doontaan qaar ka mid a siyaasiyiinta isbeegis- isbahaysiga talada waddanka haya ee kenya kwanza oo kasoo horjeeda inay wada hadallaan ama is- raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka william ruto codkooda ayaad dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxayna ku eedeeyeen madax william waa hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka raila odinga ayay ku eedeeyeen dhegeyste inuu dibadbaxyada u adeegsanayay sidii ay isu gacan qaadi lahaayeen hogaamiyaha ugu sarreeya wadanka william ruto islamarkaana abudqeybsi ayuu raadinaya ay ku andacoonayaan qaar ka mid a siyaasiyiinta haatan ka soo horjeeda inay wada hadlaan dhinacyada ishaye waa dowladda iyo sidoo kale dhegeystayaal mucaaradka soo dhawaadaadi leenahay dhegeystayaasha kale ee qadadka telefoonada soo beegsanaya doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursadda siinaya soo dhawo walaal halo wstafm wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu cabdiqaadir waa nagaaris haye cabdiqaadir barnaamijka oola socotaan filayaa ha anigu waxaan leeyahay horta ruto iyo raila inay wada hadlaan maslaxada kenya ku jirtaa kenyana ka weyn labadoodaba waa tahay Eh, midda kaleeto ruto waa inuu aqbalaa raila ma ahane sideed milyan oo cod baa raila daba taagan waa tahay marka waa horaan wada hadallo ay yeesheen aa jiro natiijo la-aan ay kusoo dhammaadeen wada hadallaa hadda la rajeynayaa inay yeeshaan miyay noqon doonaan wada hadallada mid xal loogu helo xa- xa- xiisadda siyaasadeed ee waddanka ka taagan waxaa horta loo wada taliyaa guddigood waan gartay Eh, dadkan maskaasay leeyihin oo dadkan reer galbeedka u taliya waan gartay Had- hadda waa un la- waa un laga sii jeedaa ma ogeen marka lagu soo jeesto inta mana marka la wada mari doonaan waa tahay laakiin waa maruu kenyaanka ay dhintaan oo la rafaado waan gartay marka intii dhowtaba ciiboobi lahaayeen ama amar idinku soo rognay ee kama dhihi lahaa ayagoo iska heshiiyaan hoos u wada hadlaana dhaantaa saasaa leeda waa tahay ها marka maslaxada wadanka ayagoo fiirinayaan midda kale ruto waa inuu aqbalaa ninkan codad badan buu leeyahay midda kale waa nin ku dheereeya qaabka dadka loo kiciyo wuu yaqaanaa waa tahay Een, hadda durgaba dadka taa hasla uu kan ku sheegayo dhanba dhankiisa ay u gadoomeen waan gartay marka rag xanaaqsan oo ruto eh, raila iyo uhuru u xanaaqsan iyo wadankan burburinay waa hagaag waa oo u gartay malaynaya inay jagadooda laga qaadanayo waa hagaag warkaasna saasaan leeyahay maslaxada wadanka la fiiriyo waa hagaag waa kaga mahad celinaya dhegeystahaasi haddaba qodobka dooda dhegeystayaal waxaa weeye maadaama wadahadallo hore ay yeesheen dhinacyada ishaye ee waa mucaaradkii muxaafidka kuwaasoo natiijo la-aan kusoo dhammaaday haddaba wadahadal la rajeynaya inay bilowdaan miyay noqon doonaan kuwo xal ugu dambeyn loogu helo in la dejiyo xiisadii siyaasadeed sidoo kalena lagu yareeyo qiimaha sarreeya ee maciishada dhegeystayaal dhegeystahayaasha qadadka taleefoonada soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa kusoo cabdiho joogo banaane baadiyeeda ari la jiro waa tahay soo dhowaan ku leeyahay waa sidee jawiga
waa jawi alxamdulilah waa la fiican laakiin iskaasan maqalkee uneerna dhibaya annaga waa tahay waa kaa raargelinaya waana la cilad bixin doonaa hadduu alla idmo barnaamijka waa la socotaan filaya dabcan
waan la socdaa rediyoga dhegtaan ku haye waxaan waxaa weeye haddaan barnaamijka u guda galo maxaa wada hadallada ka filaysaa la rajeynaya inay yeeshaan dhinacyadiis haya
wada hadallada horta inay waxaan ka filahayaa in ilaahay khayrka ku hagaajiyo waan gartay
meeshan hadda odayganayt wax baa la- la qaybsan hayaada maba sheega hayaan oo male wax baa annaga hoosreerti baan raadinaynaa dalaayo male hee sax
haddii la baaro maxay oga cararahan qoladan aslanbaba haddii la baaro sanduuqda arrintan kuraan haddii la baaro maxay oga cararayaan dabcan waa qodobada ay doonayaan in diiradda la saaro oo in hanaanka doorashada la dib loo furo si loo ogaado ciddii guulaysatay doorashadii sanadkii hore dhacday
ha kenya kuwaasa maxay oga cararahan bay baaritaanka ogolaan waa tahay haye
waa inay wax dhaceen odaygan waa la dhaca mar walba marka adi wada hadallada maxaad ka filaysaa
waxaan ka filahayaa inay ilaahay xaqa ku toojiyo oo wa ninkan ugu rafaaday kolle waa tahay
waana la dhaca mar ugu rafaaday hadduu iska dhadhacay dan kamaana gal waan gartay waa la dhacaan leedahay waa tahay waa la dhacay dhulkiina dadkiina saasee mar walba kenya saasay ku dhumaysa xaqeeda wixeeda oo dhanba oo dalkii maciise xumada ugu dhacaya waan gartay
marka lacagta hayga dhamaatee in baa kusii dari lahay laakiin macasalaama waa taa kaaga mahad celinaya walaal sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystaha kale aan fursadda siinaya soo beegsanay hallow star f m wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay cusmaan soo dhowo walaal waa dhowahay nin oo marka soo kooba haye
horta dalku waa nabad oo dhib kaga jiro dhib ma jira doorashadiina waa la galay oo waa dhammaatay waan gartay laba arrinba hadda hadda waa la yaabana hadda rag kolley inkasta waa fikradii kuma fargelinayee waan gartay odigaanu hadda markuu raba inuu dalka maslaxo gaaro oo rabaa horta wadahadal waa fiican in lasoo dhaweeyo waan gartay laakiin wadahadal asagaa ma u soconin waa tahay
asluucii lasoo dhaafay inta soo baniyad baa yaa waddanka baaba'day ma garanaysaa waan gartay konton ku qof kugu dhow baa dhimatay
sax dhibaatadii yaa ka dambeey rayla ka dambeey soo ma waa tahay balse boolisku eedeynayaa haye
waxaa weeye markuu rabo nabad inuu tiifiyaa ka hadlo inuu yidhaahdo waddanka waa sidaan laakiin nin dhagax tuur wado oo asagu dhib wado oo waddankii baabi'inayo aa wadahadal caqli ma noqonaysa moogtahay waan gartay nabad markuu ninka ku baaqaya lala hadli karaa waa tahay
annagu kenya in badan baa ku nool caqli baan leenahay laakiin waxaan kuu sheegayaa waan gartay hadda rag waxaan maqlaya ha la qanciyo oo ma waddanka masaa'il laga hadlaya masaa'il ha la qancini waa tahay haye waddankii rayla yaa weyn dabcan dalka
ruto iyo rayla labadaba waxay maslaxada ay ka hadlaan wax fiican weyn laakiin rayla uma socdo nabadgelyo maxaa yeelay nin markuu nabadgelyo ka hadlaya inuu dad la laayo waddanka la baabiyo suuqda la xiro jidadka istaagaan caqli ma aha waxaa la rabay aduuna odaya waxaa la rabay inuu yidhaahdo dhibka daaya ee Waan dawlad ku gartay.
dhaliilo aan wada hadalno laakiin dhib wado wada hadalka xaggee ka imaanaya sheekh
waan gartay
rayla maslaxa waddanka umada saaxiiba runta naga hadlo ilaahina laga boqo midda kale ha la qanciyo ma laga qancinayo waddanka masaa'il laga qanciyo rayla waa runay intuu asagu markuu la heshiiyey uhuru maslaxa waddan kama hadlin dalkiisu buraysan jiray b b i iyo laba iyo toban balaayo waa hagaag waa kaaga mahad celinaya saaxiibka barnaamijka hadday wanaag wadaan ha lala hadlo hadday wanaag wadaan ha nagala qabtan minka waa tahay waa hagaag dhegeystayaal xagaaga dhegeystayaal welii bartankan kaga jirnaa barnaamijka hoggaankasta aan ku eegeyna arbaco walba xaaladda dalka waa maalmaha xaaladda dalkan iraada waa maalmaha isniinta arbacada iyo jimcaha waxaan ku eegnaa xaaladda waddanka ka taagan ama la hadal hayo doonaya in laga wada xajoodo dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal aan dhegeysan qaar ka mid ah siyaasiyiinta isbahaysiga talada waddanka haya kenya kuanda oo aan dooneynin wadahadalada inay wadahadal la yeeshaan raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka william ruuto oo kuwaan qaar ka mid ah eedeyn u jeedinaya hogaamiyaha mucaaradka sidoo kalena dooneynin in la wada hadlo ama labada dhinacis haya ee dowladda iyo mucaaradka ay wada hadlaan aan dhegeysana handshake hatutakubali na tumeambia rais ukisalimiana, ukisalimiana na raila odinga kugawa mamlaka ya kenya sisi utajipanga bwana rais sisi tuna condemn maandamano lakini tunaomba kenya hii yetu watu wakae chini waongee tutulize hii joto lakini katika kuongea huku hatuta, hatuta encourage president wetu kwenda katika mazungumzo ya kugawana mamlaka yule jamaa hana haja na mambo ya cost of living yule jamaa ni serikali anajaribu kuchukua kupitia mlango wa nyuma mimi nataka niulize watu wa Nandi Hill, si mliamka mapema mkachagua William Ruto agawe serikali nusu, apee ile mzee ama akae nayo yote?
sisi tuna encourage rais wetu ongea na hawa jamaa watulie watupe muda tuendelee na kazi ambayo kenya kwanza kupitia kwa manifesto yake iliahidi wa kenya nishukuru sana kutoka pili kwa sababu nchi hii haiwezi kuendelea bila sisi to, uh, bill without raising revenue. So I want to thank the Court of Appeal for overturning the decision of the High Court suspending the application of the Finance Act.
waa hagaag dhegeystayaashan dib ugu laabanayaa dadka taleefanada soo bigsanaya oo doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursad u siinayaa si ay fikirkooda ugu biiriyaan barnaamijka halow stafm soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay waa hagaaga dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dib dib usoo beegsaan leeyahay dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa dhegeystayaal halow stafm eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal waa eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qad ku jira soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halow stafm
halo soo dhawo walaal
maxamed zambul
waata maxamed barnaamijka waa la socotaan filayaa ah u gudagal haye ayada waxaa weeye barnaamijka horta waxaa weeye midda ugu horeyso nin walba horta si unbuu wax u arkaa waan karta maxaad wada hadallada ka filaysaa haye hadallada waxaan ka filayaa inuu ruutu rabo un raaciyo shicibka inuu ku ciyaaro oo cunaqabateyn saaro wuuna saaray ruutu siduu rabo wuu saaray waa tahay maxaad wada hadalladana ka rajeynaysaa haye hadallada oo hadallada hadday i fiicnaadaan waa hadday annagaba noo fiicnaadaan oo kenya ay u fiicnaadaan oo dalka ay u fiicnaadaan haye laakiin hadda uma malaynayno wada hadallada hadda ruutu intii lala wada hadlo uu hagaagi ama bini-aadanimo uu kusoo bixi uma malaynayno dabcan mid wada hadalladii hore oo fashilmo uu la mid yahay uu noqon doona as- aa is leedahay amaad filaysaa haye Aa, sii hore unbuu la mid noqoni waan kartay
marka ruutu uma jeedo nabadgelyada maanta uma jeedo asaga waantaad joogtahay si fiican yani wuxuu horta kaanuudii hore buu ku socdaa ruutu waa hagaag kaanuudii horuu ku socdaa mogi nin hadda bini-aadanimo ku socda ma aha waan kartay oo maxaa arrintaas u soobeyn kartaa haye waxaa waxaa weeye arrintaas intay waxaa madax adeeg aslama dawladda hadday mu- dimuqraati tahay waxaa fiican in maaragtay lagu awood qabsado dadka aada u danayso sidaad doonto adiga aadan u hadlin sidan bay aan lahayd waan kartay
asaga siduu rabo medi meja asaga uu raban buu rabaa un dawladda inuu saaro aniga ku hadle bilaashaydan lama hadlayo hortaydan lama hadlaayo waay
waan kartay
marka nabadgelyo allaha nooga dhigo laakiin ruuta uma malaynayo hadda dawladda inuu nabadgelyo kuwadi ama uu ku socdaba uma malaynayo waa tahay
sidaas iyo nabadgelyo walaal waa kaaga mahad celinaa walaal sida wanaagsan aadna barnaamijka aada uga qayb qaadatay waa hagaag dhegeystayaal haatan haddaan soo qabto mid ka mid ka mid adeega barnaamijka qaybta ka ah shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaalaysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay doonaysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ee ay ku dhacdo dhegeystayaal waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magaca magac qaataha iyo sidoo kale iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisugu diraya dhegeystayaal lipan empesa iyo wax iyo wax kale iibsiga lacagaha caddaanka ah dhammaan macaamiisha safaricom dhegeyse waxay ka faa'iideysanayaan adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga ee loo yaqaana smartphones keliya waxaa laga doonaya dhegeystayaal inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yidhi ama loo dhahay hobsiina halbaa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeystayaal halkaas haddaba dhegeyste haatan adeega hakikisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolkit ee safaricom adeegyadeeda ka hesha dhegeystayaal qofka markuu embeso isticmaalayo waxaa u soo baxaya halka uu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaasi kaa lumin dhegeystayaal waa hagaa dadka teleefanadii ee dhegeystayaasha ayaa soo tiraya fursad baan u siinayaa halow staphen soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halo saafen soo dhowow
salaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
walaal waa salaan cali deeqo oo jooga xagar jariir waa tahay barnaamijka oo la socotaan filayaa
aad iyo aad hayes u gudagal
walaalo waxaan ku sheegi ruto mhm
ruto wuu fiican yahay kenya si fiican buu yeelayaa waan kartay
ninka markuu soo gala mogtahay waxaa loo baahan yahay inuu ama wax galo ama wax gooyo waa tahay
marka ruto waa nin kenya farahay ka baxde edabtay ka tagte sida uu yeelayaa aad iyo aad u fiican oo maaragtay ani aan ku taageersana waan kartay wadahadallaha la filayaa inay yeeshaan labada dhinac maxaad ka filaysaa
wadahadalada waxaan filayaa inuu waxba ka jirin ruto tiisun waaye ruto madaxweyne moy sidii uu kenya ku maamulaya inbuuna ku maamulu rabaa tiisun bayn ahaan haddaba qodobada muhiimka ee mucaaradka doonayaan in laga wada hadlo waxaa ka mid ah qiimaha sarre ee micishada hase haatee madaxweynaha dhowaan arrintaa uu ka hadlay oo wuxuu leeyahay lagama wada hadli doono qiimaha sarre ee micishada maadaama uu sheegaya in xal ay u heli doonaan arrintaasi qiimaha la xiriirta ee nolosha haye
walaal waxaan kuu sheegi dawlad dawlad ceer iyo taajir eh, maaragtay sacir taajir eh mhm
ma wada noolaan karaan waan kartay
dawladda waa ceer laakiin shacibka kenya waa taajir
waa tahay haye
marka dawladda eh, dastuurkeeda iyo sharcigeeda iyo maaragtay maaliyadda gacanteeda ha gasho eh, maciishada ha ha cirka ha isku shareerto sidaasuu dadka maaragtay uu maaragtay ugu hogaansami qaraarka sharciga waa tahay dabcan waddankan dan yaraa u badan haddii si loo fiiriyay qiimeyn horaan loo sameeyey soo nolosha xiriir kuma ahaanaysa haddii maciishada lasii sarraysiiyo may hundred percent in badan baa tegi in badan oo badan baa tegi in yarna way soo haray oo maaragtay maciishadaa hadda xumaatay maaragtay iska celin karta waa tahay waa kaaga mahad celinaya walaal fikirkaaga ay waa tahay isfaysiga talada waddanka ee kenya kwanza ayaa doonaya ama in dowladda ay canshuur badan aruuriso si looga maarmo lacagaha amaahda ay dowladda ka qaadato wadamada shisheeya siyaasiyiinta kenya kwanza inta badan waa sida ay dhahaan sidoo kale madaxweynaha horaan uu sheegay in si canshuur badan loo aruuriyo wadanka uu kaga maarmi karo inuu amaah ka qaato wadamada shisheeye haddaba dhegeystayaal wadahadallada la rajeynaya inay yeeshaan dhinacyada mucaaradkii maxaafidka ma noqon doonaan kuwo miro dhalo xal loo helo xaalada siyaasadeed ee cakilan sidoo kalena dhegeystayaal ma ka duwanaan doonaa kii hore fashilma dhegeyste iyadoo isbahaysiga mucaaradka azimiola umoja wen kenya uu soo saaray ee, shakhsiyaadka ama magacyada shanta xubnood ee ku matali doona wadahadallada ee la rajeynaya inay la yeeshaan dhinacyada ama dhinaca isbahaysiga talada waddanka haya ee kenya kwanza iyadoona azimiyo hogaamiyaha ama madaxa xis- xisbiga wiper colonzo musyoka oo dhinacooda ku hogaamin doona ama usoo xalotay inuu hogaamiyo dhinacooda ee la xajin doona dhankaas iyo isbahaysiga talada waddanka haya ee kenya kwanza sidoo kale waxa uu guddigu soo dhisay azimiyo ku jira madaxa siyaasiyiinta laga tirada banya- laga tirada badan yahay ee baarlamaanka obiyo wandai hogaamiyaha xisbiga d a p kenya eugin omalwa senatorka ismaamulka nyamira ocon oo congo omogeni iyo xildhibaanka ama xildhibaanada deegaanka malindi ee ismaamulka lifi amina munyanzi hase ahaatee isbahaysiga eh, kenya kwanza ee talada waddanka haya ayaa laga sugayaa inay ayagana soo gudbiyaan magacyada shanta xubnood ee matali doona dhinacygooda dhegeystayaal oo wadahadalada la rajeynaya inay la yeeshaan mucaaradka dhegeystayaal la doonaya inay ayagana soo bandhigaan haddaba dhegeystayaasha dadka teleefoonada fursadu siinaya intaanan u gudbin qadarada iyo dhahyada warka barqanimana goordhow aad dhegeysan doontaan halow staafim soo dhow walaal magacaaga halkaad kusugan tahay
عليكم wacalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxaan kaasoo waay balan balan xasan balidaa waa tahay waa la socotaa barnaamijka la filaya
barnaamijka hadda kaga hadlaya waa tahay sani wixii hadda laga hadlaaye waa tahay maxaad ka rajeynaysaa wadahadallada la rajeynaya inay yeeshaan dhinacyadiis ahay ee mucaaradka Waxaa muxaafidka weeye, horta soomaali xaggeeda haddii la fiiriyo waa tahay
horta waxay soo doortay kuddu waxay soo doortay horta rayla waa tahay
raylaan wuxuu u danaynaya horta waa shacab waan gartay
kolla waxaa u malay annaga wixii hadda rayla ka hadlayo oo dadka shacabka darbiisa eh Mhm.
annaga sokorta iyo adduunka wax walba waa la gadan lahay waa tahay
dadka waxaa isku tabar maaha waan gartay dad baa dhuxul iyo waxbaa iskaga nool waxna uma goyso waa tahay
kolla waxa maanta annaga haddaan nahay dadka reer maaragtay noortistan aan nahay oo dad maaragtay xoolo dhaqatada aan nahay haye horta wax maaragtay xerowsi dana wujidkaa maaragtay oo waxaa annaga maciishada hoos loo dhigo oo danta hadda rayla ka hadlayo maaragtay maciishada hoos loo dhigayo waa tahay qodobka kooduu dabcan ka dhigayaa Aa, taas hortaana dana wujidtaa waa tahay
raylana waxaa rugtooda waxaa weeye macnaha hadduu ninkan intii wala fadhiisla wala hadlo
waan inay gartay haddana ay qabsan doonto maaragtay kuwa maaragtay ay noqon doonto haddana i b c d iyo wixii haddana dib ha loo raadiyadaba uu hadda rugtooda ka yar cabsanaya waan gartay horta ninkan goor iska qabana iska riibaa waa tahay
nin asaba konton iyo shan jiro waan gartay horta waa caruur waa hagaag waqtigoyna hayaawadeed haye Aa, madaxweynaha hadda waa madaxweynaha anaga laakiin markaa sarkiisa aad dhowto waa nin yar waa tahay
marka waxaa weeye say weyna gahaayin kara waxaa la saartaa caruurta midka iyo waaligana ilmalba saa dadka waxaa la saarta waan gartay waa kaaga mahad celinaa fikirkaaga walaal marka waxaan leeyahay rugto waxaan leeyahay ciyaartan uu wada ka kutumanaya waxna ka daada waa tahay qaybihii dambe ee barnaamijka ama gabagabadii ayaynu soo gaarnay dhegeystayaal barnaamijka hogaankaista ee xaaladda dalkan saaka diiradda ku saarinay iyadoona qodobka diiradda noo sarnaa uu ahay waxaa laga filan karaa wadahadallada la rajeynaya inay yeeshaan mucaaradka iyo sidoo kale dowladda waa mucaaradka dalka dhegeystayaal waa azimio la umoja wan kenya ee uu hogaamiyo raila odinga iyo muxaafidka ee dowladda sare uu ee uu- uu hogaanka u hayo madaxweynaha dalka william ruuto dhegeystayaal ma noqon doonaan wadahadalladan kuwa miro dhal noqdo dhegeystayaal islamarkaana xaaladda wadanka siyaasadeed ka taagan ee dhegeystayaal la dejiyay dhegeystayaal wadahadalla sidoo kalena qiimaha sarreeya ee micishada ay- ay doonayaan isfaysiga mucaaradka in dowladda ay xal u hesho oo ay dhinto dhegeyste maadaama wadahalladii hore ay yeesheen labada dhinac ee mucaaradka iyo dowladda ay kusoo dhammaadeen natiijo la-aan kuwaana ma noqon doonaan kuwa xal looga helo maadaama ee uu ay isbahaysiga mucaaradka ee doonayaan inuu dhexdhexaadiyo ka noqdo madaxweynihii hore ee dalka nigeria olusegun obasanjo dhegeystayaal mar kale dhegeystayaasha ayaynu fursad u siinaya ee qadadka telefoonada soo beegsanayo waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa haddaba intaanan usii gudbin ee dhegeystayaasha mid ka mid ah adeega barnaamijka qaybta ka ah haddii aan soo qabto shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaalaysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay doonaysaa inaysan lacag kaa lumin ama cidna in cid aan idhaahde cid aan mudnayn inay dhegeystayaal lacag kaa dhacdo dhegeystayaal waana adeega hakikisha hakikisha waa adeega awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magaca qaataha iyo sidoo kale cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisugu diraya gaar ahaan lipana empesa iyo waxa la kala iibsiga lacagaha cadaanka dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan telefoonka casriga ee loo yaqaana smartphones keliya waxaa lagaa doonayaa ina- inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilan horaa loo yidhi hubsiina halbaa la siistaaye macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan haddaba dhegeystay haatan adeega hakikisha waxaad ka heleysaa qeybtaas waa sim tolkit ee safaricom adeegyada adeegyadeeda laga helo ama aad ka hesho qofka markuu ambese isticmaalayo waxa uu soo baxayo halka uu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaasi kaa lumin dhegeystayaal waa hadaag haddii aan dhegeystayaal dib ugu soo laabana barnaamijka ee qodobka doodan diiradda ku saareyna dhegeystayaal wadahadallada la rajeynaya inay yeeshaan wa- labada dhinac waa mucaaradkii iyo dowladda dhexe ma noqon doonaan kuwo miro dhala oo xal loogu helo xiisadda siyaasadda waddanka ka taagan dhegeystayaal iyo qiimaha sarreeya ee micishada iyadoona wadahadalladii horaan ay yeesheen labada dhinac ay kusoo dhammaadeen natiijo lahaan kuwaana ma noqon doonaan kuwo xal loogu helo xaaladda waddanka ka taagan maadaama dabcan uu dhexdhexaadin doono madaxweynihii hore ee dalka nigeria elesogon abasanjo dhegeystaha qadka telefoonka ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinayaa soo dhawo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay nambarada aad soo beegsan kartaan haddii aan dhegeysa mar kale idin xasuusiyo waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qadadkaasi telefoonada ayaa soo beegsan kartaa azmiya waxay leedahay in wadahadallada inay bilaawdaan laga doonayay ay ahayd shalay iyadoona isbeysiga azmiyo uu soo gudbiyeyba magacyada shakhsiyaadka ama mas-uuliyiinta ku matali doono wadahadallada ay la yeelanayaan dhinaca isbeysiga talada wadanka haya kenya kwanza waxaana dabcan wadahadalladan isbeysiga azimiyo ku matali doona ama hogaamin doonaba madaxa isbeysiga wiper horaana soo noqday madaxweynaha dalka colonzo masioka kana mid ah xubnaha ugu sarreeya micishada aan iraahday isbeysiga azimiyo lamoja ballegeystaha qadka taleefonka soo beegsanaya doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursad siinaya hallow stafm hallow stafm halo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay aad u aad waa cumar ibraahim waxaan ka wacay mera waa tahay barnaamijka waa la socotaa
waan la socda maasha allah wadahadallada udhexeeya azumiyo iyo xisbiga madaxweynaha Ah, la rajeynayahay inay yeeshaan
wallaahi ani waxaan dhihi lahay waxba kama soo baxaya ma garan waa tahay maxay tahay sababtaa sidaad u oranaysa
maxaa yeelay na shuruudaha ay soo dhigeen xisbiga azumiyo ayaa aad u culus ma garan waan gartay oo tusaale ahaan in la furo sefarka waa arrin aad ku culus dowladda inay furayn ayaan rajaynaya waan gartay
caqabada hor la yani caqabadahaas camala ka mid ah waan oo yani gartay lasoo hordhigay laakiin hadday soo dhigi lahaayeen arrimaha maciishada iyo arrimahaas camal waa laga hadla ma garan dabcan madaxweynaha maciishadu uu ka hadlay wuxuu leeyahay qorshihiisa ama qorshaha horumarine- horumarineed ee maamulka talada haya wadanka ayuu ku jira ay leeyihiin qaabkii lagu yareyn lahay maciishada haye
aad oo aad laakiin aniga markaan rakaamkeeda iyo waxaan malaynayaa in dhislaan kusoo dhamaado maxaa yeelay shuruudaha ay soo dhigeen iyo markaa waa shuruudo aad iyo aad u adag waan gartay na- dhinaca dowladdana inaysan aduulka ku malaynayo maadaama na- sefarka uu ka mid yahay arrimo xasaasi ah oo doorashadii iyo arrimaheeda ma garan waan gartay marka waxaan fashila kusoo dhamaan doonaa waa tahay fikirkaaga dabcan waa kaaga mahad celinayaa dhegeystayaasha kale qadadka telefoonada soo beegsanaya ayaan siinayaa maadaama daqiiqada kooban noo haray kuwa fursad u helaan fursad aan siinayaa inay ayagana fikirkooda ku biiriyaan dhegeystayaal ee qodobka dooda aragtida ay ka qabaan hallow star fm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay soo dhowo hallow star f m Hello, salaamu calaykum.
wacalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
Walaal ani waxaan ma- maxay ahaydey fikradayda daan ka dhiibta.
haye magacaaga halkaad ku sugan tahay haddii aa ku bilowdo
Waxaa waaye maamo Soomaaliyeed oo Madeira kaala socday.
waan gartay barnaamijka waa la socotaan filayaa fikirkaada haddaad ku biirisid Waxaan la socdaa walaal.
haye u gudagal
Meeshan hala furo laleeyahay oo oo na- macaaridkan hana noo furo leeyihiin meeshan nimankan madaxweynahana meeshan inaas furo ma rabo.
waan gartay balse maxaad wada hadallada la rajeynaya inay yeeshaan ka filaysaa Horta khayr Allah hana waafajiyo.
waan gartay Dowladda haddii maxay ahaydey hadalka meel wanaagsan wax fiican ka soo baxa anaga khayrka khayra nooga jiro oo waa wanaagsan tahay.
waan gartay marka sidaan filaya kolley kheyr unbaa ka soo bixi doonaa waxaan dhihi lahay meeshaan anoo furo laleeyna inaa u furo madaxweynaha dadkaan oo qanciyo waa tahay wanaag badanaa ka soo bixi lahay markaas waa qanci lahayn dadkaan waa tahay
marka waxaan filaya kheyr unbaan filayna ilaahay kheyr hanu waafajiyo waa ku salaama asalaamu calaykum waa tahay waa kaaga mahad celinaya adna wacalaykum salaam dhegeystaha ugu dambeeya qadka taleefonka soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya dhegeystaye hallow star fm hallow star fm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay wacalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay muur banaanay kaa soo wacaya soo dhowo maxmud nuur banaaney dhankaasi lag dheer ahay maasha allah wana in balba ilaanta ka maqanaa mashquul adduun ma garata waa tahay hadda barnaamijka waa la socotaan filaya waa la socdaa oo wadahadalladan haddaan ka hadlo haye
horta aniga haddaan ahay azmiyo Mhm.
mowqifkaan waa cad yahay ma garata waa tahay muxuu yahayna mowqifkaan aniga waxaa waaye doorashada inaan ku guulaysnay laakiin xaalad afrikaan bas ka dhacday ha ahaatee hadda waxaan rabnaa Mhm.
wax alle inay saabaa la furo gowdha haye in marka arrimahaas dhacaan ka dambe ciishada inaan dadka loo raqiisiyo waan gartay waxaan rabnaa haddana dawladda inaad ten to ten wasiir u kala qaadana ma garata waa tahay oo dowladda inaad qayb ka noqotaan aad dooneysaan haye haddii aad ka mid tahay waranaga waxaan taageerayaasha rabnaa wasiirada ugu muhiimsan maaliyadda difaaca arrimaha gudaha arrimaha dibadda ganacsiga dalxiiska waxyaalahaas inaan ku dhacno maadaama ku- hadda xilal shaksiyaada ahaaye haye mas-uuliyiin baa xilalkaasi hadda haya waxaas waa laga qaadaya kuwa anaga la geyna haddii nabad la rabo ma garata waa tahay waan gartay waa ka- waad ku mahadsantahay dhegeystayaal kaaga mahad celinaya fikirkaaga dhegeystayaal intaasaan kusoo afmirayaa barnaamijka hogaankaysta ee xaaladda dalka aan diiradda saaka ku saarayn dhegeystayaal wada hadalada la rajeynaya inay yeeshaan mucaaradkii sidoo kale maxaafidka ee kenya kwanza ama xisbiga talada wadanka haya dhegeystayaal ama isbahaysiga dhegeystayaashaan kaga mahad celinaya dhegeysiga ogay sida wanaagsan ee barnaamijka uga qayb qaateen kuwa dadka taleefonka soo beegsaday kuwa dhegta u raaricinaya mahadsanidin aad leenahay dhegeystayaal intaasaan kusoo afmeeraya barnaamijka beri ayaa noo bilana dhegeystayaal ee hogaan kasta aan diiradda ku saarna arrimaha la xiriira qoyska dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo daqiiqada kadib u diyaargarooba barnaamijka madasha istaa ee dhegeystayaal qisooyinka oo idiin soo jeedin doona yuusuf gaas dhegeystayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu